dabcan adan sida beesha caalamka ku aadan waxaa daliil u ah maxaanku radaa in ku dhow afartan wasiir arrimo dibadeed ayaa meesha yimaadeen iyo iyo hay-adaha caalamiga ah oo dhan hadday tahay kuwa goboleedka iyo kuwa caalamiga ah unkiyaa joogay o i c ama islamic ururka islaamka joogay jaamacadda carabtaa joogtay igaadaa joogtay yacni dalalka muxuu ahay carabta oo dhan iyo dalalka caalamka o dhan aa joogeen taas waxay daliil u tahay adduunyada weli in ay soomaaliya ay ay weli danaynayso in ay hagaagto ay dib u degto diyaarna ula tahay adduunyadu in ay kaalmayso soomaaliya horta dadka soomaaliyeed waxaan rabaa hal arrin inaan u sheego oo ah yani dalkan kun sagaal boqol lixdan sagaalkiiyaa doorasho dhaba ugu dambeysay waa shan iyo afartan sano ka hor waaye yani dhaqankii iyo xusuustii doorashooyinka iyo waxaay waa aaday nooga nooga fogaadeen dadkii lixdan iyo sagaalkii joogay ama doorashada qabanqaabiyey ama doorashada qabtay ama ka qayb galay in badan oo kamida maanta waxaa laga yaabaa in aanay joogin oo aanay nooleyn ama ay aada da u yihiin ay howlgab yihiin waa laga yaabaa dadka maanta marka inay doorasho qabtaan aan rabno oo ama inay qabanqaabiyaan ama ay ka qayb galaan oo codkooda aan rabnaayo waa dad jiilka ka dadbeeyay intaa marka taas waxaa anaa wadan lahay howl aada iyo aada u sahlan ma aha laakiin waa qabanayna dowladda soomaaliya barnaamij shacabay qabtaa muxuu ahay nidaamka doorashooyinka meel dhawaan dhamaanayo barnaamijka xisbiyada dhawaan dhamaanayo dee dalkuna muxuu ahay waa degan yahay maanta oo ilaa xaddi duruufo doorashooyin lagu qaban karo in badan dal kamid ah ka jira marka doorashooyinka ilaahay idankiisa way qabsoomayaan waana waxa dowladdaana ay rabto inay xaqiijiso in la gaaro dalku haddii de doorashooyin aan la qabanin inaan qoragii dib isula noqono iyo inaan muxuu ahay de ayaan gaari aan joogina oo un qabiil qabiil un aan wax ku raadino laakiin dadka soomaaliyeed afkaar dalka lagu horumarinayo hogaamiyaashii la yimaado yaa la dooranayaa kuwaasaana dadka wadaya hadii ala yidhaha insha allah horta waxaan rabaa dadku in aanay walaac badan ka muujinin leanna annaga dalkani dowladda maanta joogtaa dowlad xoog dalka ku qabsatay oo military oo maxaanku idhahday awood military dalka ku qabsatay maaha dowlo dib heshiisiin iyo consensus iyo ku timiday waaye kabacdina muxuu ahay institutionski ama hay-adihii dowladnimada ayaa la dhisay oo dhisan maanta oo jooga dadka soomaliya waxaan leeyahay ku kalsoonaada hay-adahaas hana loo ogolaado hay-aduhu in ay shaqeeyaan oo ay shuruucdii u yiila iyo nidaamkii aan ku heshiinay loo degsanaa intuu la egyahayba inaan isticmaalno ku dhaqanno haddaan nidaamka diidno inaan ku dhaqanno dee wixii nidaamka aan ahayn waan garan karnaa inaan muxuu ahay mushaakiladeena hay-adahaas dhexdooda baarlamaanka dhexdiisa wixii mushkilada lagu xallin karo lagu xalliyo wixii golaha wasiirada iyo cabinet dhexdii lagu xalli karo lagu xalliyo waxaan u baahan wixii maxkamad in loo qaado oo maxkamad la geeyo u baahan in la geeyo waxaan u baahana waa waxa laakiin haddii aan diidno in ay hay-adaheenni ay shaqeeyaan then markaa waxaa optionka kaloo noo furan waa maxay waa inaan isdilnaa waa inaan fowdo galnaa waa inaan buuq galnaa wax ka dhexeeya un labada ma jiraan buuqa iyo fowdada iyo hay-ada la-aantana waa soo aragnay shalayan ka nimiday maanta marka anigu welwel badan ma qabo baarlamaanka soomaaliya waxaan qabaa waa baarlamaan tijaabo baxay oo hadda ka horna shaqo soo qabtay haddana weli qaban kara in fursadaas baarlamaanka ku shaqeynaya la bixiyo waa sida ugu fiican haddii ay jiraan dad yani qaba dareen dareenkooda inay cabiraan saxay u yihiin inay sheegaan saxay u yihiin laakiin cabiridaas dareenkaahi uma fasir maayo in oo shuruucda iyo nidaamka iyo hay-adii inay shaqeeyaan in la diido wax halo haba yaraatee ku jira balaha kalsooni buuxdaan ku qabaa dowladnimada soomaaliya maanta meesha ay soo gaartay marayso mushkilaha siyaasadda ee dowladnimada inay xallin karto dowladda dhexdeeda lagu xallin lagu xallin karaa shaksiyaad shaksiyeyntana laga dhaafo mushkiladda inaan la shaksiyeyn hebel iyo hebel hebelaa xun hebelaa fiican ma aha laakiin nidaamaan ka dhiganay waxaan ugu heshiinaa meel yaal aan ku dhaqanno nidaamkii walahi deerta waxaan rabaa inaan khilaafka sida loo dhigayo anigu uma arko aniga ra-iisul wasaaraha wax shaksi iskuma haysan saaxiib baan nahay maalin walbaan is aragnaa waa isla fadhiisanaa waa sheekaysanaa so cilaaqaadkeena shaksiga mushkil ka miso cilaaqaadka shaqada waayo waxa uu mushkiladka jirta iyo habkaan u wada shaqaynaynay muddaa dhib kasoo jiray waa isku dayna inaan daaweyno inaan daaweyno inaan daaweyno dee markii dambena dee baarlamaankiyaana arkay inaan waxayna daaweyn laan dhahay ayagiyaa intervention ama soo sameeyey oo taladoodi iyo waajibkii ay lahaayeen laanna baarlamaanka waxaa laga rabaa inay xaqiijiyaan xukuumaddii ay talada u dhiibeen shalay inay shaqadii hayso haddii xukuumaddii talada ay u dhiibeen aanay shaqadii haynin deen baarlamaanka wax xaq loogu leeyahay markaa inay tala qaataan ay go-aan gaaraan marka waxa socdaaya waa intaas yani dhammaanteenna waxaan rabnaa oo qof walba ku jirtaa waa maamul fiican iyo tala fiican soomaaliya inay gaarto qofba si u arkaa haddii sidii lagu kala duwanaado si lagu kala baxay leedahay iyo meel lagu kala baxo marka waxa socdaa waa intaas aan u ogolaano hay-aduhu inay shaqeeyaan ay waktiga inay shaqeeyaan shaksina maaha soomaaliya waa ka weyn tahay mushkiladeeda wax loo sifeyn karo shaksi iyo laba iyo saddex iyo koox iyo waa mushkilad soomaaliyeed soomaaliyana hay-ado iyo nidaam iyo shuruuc ay ka yeelatay haddii kuwan maanta aan dhaqan geli weyno ku dhaqmi weyno kuwo kale waaweyn ama xoog badan berri ma samayn kari doono waxaan u baahannaha dadka soomaaliyeed in loo ogolaado baarlamaanka soomaaliya dhexdiisa u ogolaado inuu baarlamaanka shaqeeyo shaqadiisa u qabsado xukuumaddii shaqaa loo dhiibay xukuumaddii shaqadeedii waa socon weyday marka hadday socon weyday waajibka marka baarlamaanka saaran wuxuu yahay inuu hubiyo xukuumaddaas inay shaqayso hadday shaqayn weysana mid shaqaynaysa inuu keeno baarlamaanka laga rabaa